bismillaahi raxmaan iraxiim warkaasi sidaa aada u sheegteen weeye laakiin waa toddoba meere baa layidhi toddoba meere ama planet shabaha oo u eg dhulkan aynu ku noolnahay kuna wareegaya cowcab ama maxaan ku rahday xidig qoraxda oo kale ah sida yacni solar systemka ama hanaankan qorax raaca ah waxaa la yidhaahdo ay ugu wareegaan cadceedda waxaa markaa la leeyahay waa hay ku habboon yihiin sida loo malaynayo ama astaabaha iyo amaaradaha ilaa iminka laga arkay waxaa dhici karta inay biyo fadhiyaan ama xitaa biyo qulqulaya sida yani dhulka kan aynu ku noolnahay oo markaa daruuro iyo roob iyo arrimahaas oo dhamme ay suuragel yihiin waxaase jirta fogaanta ay inaga fog tahay haye ayaa yaab laho waxaa la leeyahay waxay inoo jirtaa wax la yidhaahdo afartan sannadood oo yacni ah qiyaasaha iftiinka ama leedhka lagu qiyaaso macnihii waxa weeye haddii la doonayo halkaa in la tago in ay qaadanayso muddo toddoba boqol iyo konton kun oo sanadooda in halkaa lagu gaadho aan yacni socod ama yacni hayaan geedi toddoba boqol iyo konton kun oo sannadood qaadanaya in lagu gaadhi karo marka la eego qalabka iyo cilmiga iyo technolojiyada iminka aynu haysano marka waxa ayaa weye waa duni kale oo aan markaa xidhiir ina dhex mari karin sida ay een, ka soo baxaysa markaa tilmaamaha iyo masaafada inoo jirto Eh, duni kale eh, ma ahe waa caalamkan iyo kownkan aynu ku noolnahay Eh, waxaa jirta en, eh, ilaahay subxaana wa tacaala inuu inoo sheegay inay jiraan sabca samaawatin tibaaqan toddoba eh, samo ama toddoba cer oo sida dabaqadaha u kala sarreeya Eh, tan ugu dhowena waxa weeye asamaa addunya tan ugu soo hooseysa ama ugu sokaysa waa taa iminka lagu wareersan yahay ee la leeyahay marna toddoba boqol iyo konton kun oo sannadood baa loo sii soconaya qaarna la leeyahay waxaaba loo soconayaa boqol bilyan ama boqol kun oo milyan oo sannadoodii in ka badan haddii la sanado ha la tago intaasoo dhamme waa asamaa addunya waa tan soke inoo muuqata ee la yidhi ilaahay yidhi waxaanu ku qurxinay xidigo walaqad zayana samaa addunya bimasaabiixa yani fawaaniis ama ma garanaysaa eh, tireegiyo xidiga ah waan garta lixda kalena oo ka tirshay marka yani waxa weeye aqoonta ibni aadamku waxay koobi karto iyo caqligeennan yani eh, awoodiisu ay soo sohodintiisu kooban tahay wuxuu koobi karo maha marka een, qur-aanka oo kale ilaahay sidoo kale subxana wa tacala wuxuu ku sheegay in toddoba dhul ay jiraan een, dadka qaarkood baa markay warkan maqleen ee, toddobadan een, meere ee ay naasa ay sheegtay oo kale hay-addan sahanka hawada sare ee dalkan maraykanku qaarkood baa yidhi ina xidhiir ma ka dhexayn karaa labadaas oo kale oo toddobadii dhul ee eebba sheegay oo kale waxa weeye ilaahay wuxuu eh, abuuray sabca samaawatin wamin alardi mislahunna suuratu talaaq aakhirkeeda markay ku dhammaanayso ayaa ilahay ku sheegay toddoba samo eh, iyo toddoba dhul oo u dhigma ama yacni toddoba qaybood oo dhulkan iminka aynu ku noolahay oo u dhigma ma garanaysa toddobadaa samo waxaasoo dhammina waxa weeye wax dee iska mala ah marka la eego tafsiirka ibni aadamka qolyahan iminkale waa toddobadii arlo ama dhul ee ilaahay qur-aanka ku sheegay Eh, maaha wax yacni aan eh, lagu dhiiran karo ama lagu odhan karo jasmi la goyn karo la odhan karo way tahay Eh, waxa uun halkaa eh, inooga caddaanaya awoodda ilaahay subxaanahu wa tacaala creative power of allah ilaahay subxaanahu wa tacaala awooddiisa abuuriin uu wax ku abuurayo ama ku abuuray ama ku abuuro yacni ayaa halkaa inooga caddaanaysa iyo soo koobnaanta iyo taagdarada aqoonta ibni aadamka uu leeyahy wamaa uutiitu min alcilmi ilaa qaliila baa ilaah yidhi waxaa jira een, marka cilmiga hawada sare laga hadlayo een, dad badan ayaa eh, inta badan wadamada reer galbeedka hogaanka u haya inay wax badan ka sheegaan hawada sare oo kale inkastoo dalka imaaraadku dhowaan laftigiis uu lahaa sanadaha soo socda waxaa laga yaabaa in dee een, hawada sare ay sahan u tagaan een, markaad eegtid cilmigan hawada sare iyo diinta islaamku een, xidhiidh ma ka dhexayn karaa in eh, bini aadamku intuu meelahaas oo kale tago dayaxa guudkiisa tago oo kasoo waramo waxa weeye n ismaaciil n egidda iyo halka la gaadhi karo iyo halka la gaadhaya waxa weeye wax ku xidhan yani awoodda ilaahay subxaana watacaala ibni aadamka wax badan baa loo sakhiray ilaahay waxa uu u sheegay ibni aadamka samooyinka iyo dhulkaba inuu isaga u sakhiray haddii alla u ogolaado waa gaadhi karaan meelaha qaarkood meelana waaba gaadhan oo dawaata matalan imika dayaxa waa tii la gaadhay imika muddo dhowr iyo afartan sanadood ka hor ahayd lagu degay laga soo noqday marka waxa weeye marka la leeyahay diin islaamka iyo cilmigan waxma ka dhexeeyaan waxa weeye kitaabka qur-aanka kariimka ilaahay soo rogay waa kitaab allahi almaqru waa kaa la akhriyayo kitaab kale ayaa jira oo ah kitaab ullahi almanduur kaa la arkayo ama la eegayo ama la jeedaalinayo ama laga baaraandhegayo cilmi baadhkiisa yani qofba meel taagtu ha dhigtee ee lagu dadaalayo oo ah uunka iyo kownka aynu ku noolnahay diraasadiisa waxa weeye xidhiirka ka dhexeeya labadaba labada kitaabba dee midna ilaahay baa soo rogay midna ilaahay baa abuuray labaduba xagga alle ayay u noqonayaan oo xidhiirka ka dhexeeyaa kaa weeye